kusoo dhawaada bodkaaska heego bodkaaska heego aad ka barateen inaad markasta dhegaysi uu noqdo platformka ka dhegaysataan apple bodkaaska iyo spotify-ga iyo meelaha kale platformado dhan laakiin waxaa awoodu lahaanay inaa imika video aanu ka dhigno oo cod iyo suurad u noqdo kaasoo imika barnaamij rabadaani aan dubino barnaamijka waxaa ila wadaa sheekh maxamed cabdirashiid sheekh soo dhawo mowduuci hore aan kasoo hadnay wuxuu ahaa muxuu yahay rabadaan maxayna bilaha kale kaga duwantay maanta waxaynu ka hadlaynaa xalqadeenu ay u taagan tahay xikmadaha iyo hadaafta ku jira bisha rabadaan waxay badankeenu bisha rabadaan inta lagu jiro waynu gaajoonnaa waynu haraadnaa waynu daalnaa laakiin ma ogin maqsadka iyo hadafka ku jira bisha rabadaan maxay tahay taasoo ay xukan badan cibaado badan ku jirto mana fahansanin caqliyan yani maxay hadafka ku jira maqsadaha ku jira maxay tahay bisha rabadaan waxaan rajaynaya inaan xalqadan dhinac kasta ka istaagno hadafka iyo maqsadaha ku jira bisha rabadaan sheekh kusoo dhawo horta marka ugu horeysa su-aasha koowaad waxa weeyaan xikmadaha bisha rabadaan ku jira waaxay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين آه، أما بعد آه، runtii bisha ramadaan sida ay bilaha kaleba uga duwaneyd ugana fadliga badnayd baa waxay leedahay ujeedooyin fara badan loo ilahay ujeedaya soonka inaan bisha ramadaan soonno haddama bisha ramadaan bil ilahay doortay ahayd waxyaabaha uu ilahay noo jeediyay bisha waxaa ka mid inaynu soonno soonka ilaahi subxaana wa tacaala ujeedooyin iyo xikmado fara badan buu u jeedayay runtii Een, inagoo soo koobina xikmadahaasi waxaan sheegi doonaa insha allah dhowr xikmadood uu ilaahay subxana wataala u jideeya soonka bisha rabadaan waxaa kamid a runtii xikamta ugu waaweynna ah soonku inuu yahay wasiilad inoogu xaqiijinaysa alla kacabsiga ilaahi subxaana wa tacaala waxaynu ku gaadhinaa ilaahi subxana wa tacaala alla kacabsigiisa oo ilaahay wuxuuba leeyahay aayadda qur-aanka ah kitaabkiisa markuu ku sheegayo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilahay wuxuu idinku farad yeelay soonka idinkii kuwii idinka horreeyeyba sababto waxa weeyaan lacalakum tattaquun ha saali ilaahi subxana wa taala idin uga cabsataan saa awgeed waa xikmadaha ugu weyn iyo maqsadada ugu weyn ilahi subxana wa tacaala uu jideeyo soonka ah in alla ka cabsi aynu ka helno qofku wuxuu ka joogsanayaa oo loo diidayaa waxyaabihii u banaanaa cabitaankii cunitaankii iyo waxyaabihii kale maal nololeedka maalintiisa u banaanaa sida awgeed min baabil owla waxaa ah qofku inuu ka reeban yahay waxyaabihii xaaraanta ahaa waxay keenaysaa maadaama wixii wana- xalaashahaabaa laga reebay inuu qofku uu ka dheeraado wixii xaaraanta ahaa taasina qofka waxay u dhaweynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala iyo alla ka cabsigiisa qofku wuxuu la imanayaa adkaar fara badan daacado fara badan qiyaam duco qur-aan akhris waxaasoo fara badan waa daacaad daacaadkana waxay siyaadinayaan iimaankiisa iimaankiisoo siyaadin alla ka cabsi ayaabuu u kordhinayaa So, marka rabadaan waa bil loogu talagalay inuu ka qaadano ilahi subxana wa taala alla ka cabsi fara badan zaad la qaatay iyo sahay la qaatana alla ka cabsiga ugu sarreeya Een, xikamta kale ilahi subxana wa tacaala uu jideeyey ee, soonka waxaa ka mid ah inaynu dareenno nicmooyinka faraha badan oo ilahi subxana wa taala uuna siiyey maalin kasta waynu soo toosnaa waynu cabnaa waynu cunnaa nolol waxaynu iskaga noolnahay wax kastoo inoo bannaan haynu helino sida awgeed ilaahi subxana wa tacaala si inoo dareensiinaynu nimco ku jirnay waa insaanku nicmadu markay ka tagto unbuu dareemaa si inoo dareensiyo ilahi wax noo jideeyay bal bishaas inaynu cunidii cabidahayno wakti joojinno saynu u ogaano inay waxaan ahayd nimca ilaahi subxana wa tacaala oo ilaahay nagu galeedeeyay ay tahay waayi karno saynu u ogaano awgeed waynu u dareenno ilaahi subxana wa tacaala inoogu jideeyey soonka wakii ilaahina lahaa nimcooyinka ilaahay wain tacudu nicmata allahi laa tuxsuuha taas tiraadaan tiriya koobi kari maysaan waa fara badan yihiin qofku hadduu shirado gacantiisa tiriya inta nicmiyo ku jirta una awoodin inuu koobo sa ogeed si uu nicmooyinka ilaha badan ilaahay iyo faraha badan lahayn inoo dareensiiyo buu ilaahay soonka inoogu jideeyey waxaa ka mid a eh, xikmadaha kale iyo ujeedooyin kale inoogu jideeyey waxaa ka mid a qofka sooman in la xasuusiyo walaalihiisa masaakiinta iyo fuqarada waayo waxaa jira dad walaala ah aynu walaalnahay oo aan waxay cunaan haysanin waxay cabaan haysanin sanadkao dhan iyagu sooman sanadka o dhan dhibaatada gaajada oonku ay haystaan si intayni wax haysatay laynoo dareensiiyo taas oo nidhaha bal gaajadii iyo oonku dhibaatada leedahay eega qof aan maalin iyo sanad oo dhan aan waxba haysanin maalin walba noloshiisu saas tahay buu ilahay waxay noogu jidaya soonka taa markaynu dareenno waxaynu dareeminaa dhibaatada ay leedahay sa awgeed qofkii waxayaa waxa uu bilaabayaa walaalkii inuu si gaara ula socdo walaalkii uu wax siiyo gacanta uu fidiyo mar kasta maadaama uu arkay soonka iyo maxayade gaajada iyo juuca iyo oonku dhibaatada ay leedahay laakiin qofka aan dareensanayn dee qofkii kale wuxuu moodaya inuu sidiisoo kale u noolyahay ayuu moodaya si awgeed waa xig waxay kamid tahay maqaasidda ilaahay subxana wa tacaala uu inoogu jideeyey mid kamida culimada loo yaqaano alimaam ibnu rajab alxambali baa kitaabkiisa loo yaqaano ladaa'if almacaarif wuxuu leeyahay salafkii waxaa la weydiiyey soonka maxaa loo jideeyey deed waxay yidhahdeen "Wa- waxaa loo jideeyey si uu u dareemo qor qofka hodanka ihi ama qaniga ihi juuca iyo oonku dhibaataday leeyihin bas intaasa loo diray markuu dareemo kadib wala- walaalihii buu la dareen noqonayaa wuuna isku dayaa inuu wax siiyo Een, xikmadaha kale uu ilaahay subxana wa tacaala u jideeyey soonka waxaa ka mid a soonku waa wuxuu jebiyaa waxa loo yaqaana shahwada ama yareeyaa sida awgeed nebigu sal slam wuxuu ahaa mid kula tartaarma dhalinyarada qofkii awooda ha guursado qofkii aan awoodina ha soomo fa inahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarj nebigu sal slam saasuu lahaa xadiiska uu ku sheegay sida awgeed waa xikmada ilahi subxana wa tacaala u jideeyey maadaama uu qofka dhalinyarta waxa laga yaaba shahwada fara badan uu leeyahay shaydaankuna uu joogo furaska uga faa'iidaysanayo suuna uga faa'iidaysan ilahi subxana wa tacaala waxa uu u jideeyey inuu soomo soonku ama gaajadu waxay yaraysaa xididada ama ciiiri ku samaysa xididada uu dhiigku marayo shaydaanku wuxuu noo sheegay nebigu sal slam inuu maro majra dam dhiigku halku maro isagoo markasuu qofku gaajoodo xididadaas yaraadaan shaydaankii meesha waxay ku- waxay ku noqonaysaa dayq awood badanna qofku ma yeeli taasa wax Een, qodobkeena kasoo heshay ahaa inayna la dareensiin nimcooyinkaynu ku jirno bisha ramadaan oo aayadba qur-aanku saarato in taciduu nicmat allahi laa tuxsuuha laannahu waxayna tusisaa ina- inuu jiro adduunka dad baahan iyo dad dheragsan labadaba marka waa subxaan allah waa xikmooyin ku jira ka mid tahay yani bisha ramadaan bay ka mid tahay inaa adig maanta waad haysataa beri laakiin waad gaajoon karaysaa aada iyo aad aada iyo aad runtii waa xikooyinka uguna waaweyn ee ku jira bisha ramadaan Een, waxaa kamid a xikmadaha kale ee ku jira bisha ramadaan ilaahi subxana wa tacaala soonkana u jideeyey waxaa ka mid a soonku waa madarasad akhlaaqadeed qofka muslimka waxay siisaa ama soomka uu ku tababaraa akhlaaqiyaad fara badan islaamkuna waa akhlaaqiyaad nebigu sal slam wuxuu sheegay waxaa loo soo diraba inay tahay inuu dhammaystiro makaarim alakhlaaq inama bicithu liutamima makaarim alakhlaaq wax kaloo lama soo diri buu nebigu leeyahy nebigu mar kale wuxuu leeyahay qofka igu dhow majlisan yowma alqiyaama axasinukum akhlaaqan kuwii niidinku akhlaaqda wanaagsanaa sida awgeed soonku qofka muslimka wuxuu barayaa ama uu siinaya ama uu ku tababarayaa akhlaaqiyaad fara badan leh akhlaaqiyaadka waxaa kamid a kow qofku inuu baro sida nafta loo xakameyn karo maadaama ood min salaad marka cadeed waagu baryay ilaa iyo cadeed ka dhacayso qofku naftiisa ka haynaya mubaaxaadki wuxuu ku tababaranaya inuu qofkaasi naftiisa u xakameyn karo wanaaggana uu kaxayn kara markasta mujaahadana uu la geli kara nafta wuxuu ina tusinayaa oo ina ka faa'iidaysanaynaa akhlaaqiyaad inay nagu tababarto sabriga wax loo yaqaano sabrigu waa qiyam iyo akhlaaqiyaad runtii kamid ah akhlaaqiyaadka ugu wanaagsan ee islaamka qofku markasta uu samaro waa markastuu guushu u dhowdahay si awgeed soonku waxayna barayaa waxa loo yaqaano sabriga soonku wuxuu nagu tababaray waxa loo yaqaano nidaamka iyo indibaadka maadaama lagu yidhi min waagu markuu baryay ilaa intaas ilaa cadeed kusoo ka ka dhacayso waxba ha cun waxna ha cabin lagu yidhi waktigaa cibaadayso waktigaana saa samee salaada kadib taraawiixda tuko maadaama saa lagu yidhi waxay kutusinaysaa nidaamka iyo indibaadka inayna barto bay nagu tababaraysa ee qiyamka kale akhlaaqiga ee wanaagsan ee ugu waaweyn ee rabadaan ina baraysa waxaa ka mid a qiyamka loo yaqaano muraaqabatullahi subxaana wa tacaala inuu qofku tababarto uu barto inuu ilaahay subxana wa tacaala yahay qof mar kasta arkaya mar kasta inuu ilaahay yahay mid arkaya oo la socda oo wuxuu sameynayo wax ka qorsa una jira waayo soonku waa cibaadooyinka ayna cidna ogaan karin inaad maxayde afurtayen kale waayo cid ku arki karta ma jirto inaad biyo cabtay cid ku arki karta inaad wax cuntay ma jirto ilaa ilaahay mooyaan soo ogeed qofku waxa uu ku tababarayaa soonku in uu noqdo mar kastaba qof ku hoos jira maxay ahayday taxta muraaqabati illahi subxaanahu wa tacaala uu ilaahay yahay mid mar kasta kula socda baad ku tababaranaysa rabadaan akhlaaqiyaadka kale faraha badan leh ayna siisa waxaa ka mid a inay nagu tababarto dadka inay barto isku naxariisiga walaaltinimada iscaawinta dadka muslimiinta ah waxaa kale qofka bartay inuu carabkiisa ilaaliyo maadaama rabadaan nabigu sal slam yidhi qofkii shada ama kula dagaala ama wax ku samee waxaa ku tiraad inni saim waxay tababaranaysa qof carabkiisa ilaaliyo mar kastaba khalaqyada fara badan bay siisaa runtii qodobka ugu dambeeya ee kamida ilahi subxana taala xikmooyinka uu soonka inoo jeeda waxaa kamid a in la mideeyo shucuurta dadka muslimiinta waayo qof kastoo muslim meeluu joogaba rabadaan maalintii kow noqoto buu soon la bilaabaya waagu markuu dilaacuu suxuranaya wuu su- joojinaya cuntada ilaa inta cadada uga dhacayso sida waxaa ku dareemaysaa muslimiinta oo dhani inay mid noqonayaan isku dareenna noqonayaan taasi waxay soo celinaysaa muslimiintu inay yihiin dad khaliyaad meel kastuu joogo jinsiyadu doona ha ahaado afku doona ha ku hadlo nooca doona ha ahaado laakiin muslimiintu waa mid khaliyaata suu nabi sal slam uu sheegay waa jasad kaliyaata haddii meel kamid a xanuunsato dhammaantu waa xanuunsanayaan saas weeyaan runtii waa xikmadahaas iyo qaar kaloo badan baa loo jideeyay soonka ay ka mid tahay inuu qofka siiyo sixa nafsiya ama jirkiisa ama caafimaad qofka inuu ka helo laftiisa uu ka helaa kuwaayo kuwa badanoo kale baa loo jideeyey soonka bisha ramadaan